halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce shan iyo labaatanka bisha disembar ee sannadkan labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah cumar xasan iyo maxamed cabdi xasan sandhere waxaa maanta halkaana geeyey dhibaatada dadkayaga iyo dalkayaga maanta ku haysata geeska afrika maadaamaan dad oramo aan nahay oon dalkaan ku dhalanay oon ku nool nahay dhibta dowladda etoobiya ay dadkayaga u geysatay iyo dhimashada ardaydayada ayaa maanta inaan bannaan bax aan qasbay
taasi waxay ahayd saamiye cusmaan oo ka tirsan bulshada oramada ee gobolka minnesoto ka hadlaysa dibadbaxay shalay ku qabteen xarunta gobolkaas ee saint paul
qodobada kale aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah carruurta qaxootiga ah ee ku sugan dalka jarmalka oo la sheegayo in dhibaato ay haysato ururka jaamacadda carabta oo dalka turkiga ugu baaqay inuu ciidankiisa kala baxo dalka ciraaq barnaamijkii amuuraha islaamka ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan balse marka hore warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda suuriya ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaaru yahay inuu ka qayb qaato wadahadallada nabadda ee lagu qabanayo magaalada genefa iyadoo sidoo uu sheegay aan cid shisheeye ahi soo faragelinaynin arrintan ayaa timid hal toddobaad kadib markii golaha ammaanka qaramada midoobay uu ogolaaday qorshe caalamiya oo nabadeed kaasi oo lagu soo afjaraya dagaalka sokeeya ee suuriya ka socda weliid almucalim ayaa khamiistii shalay magaalada beijing ee dalka shiinaha hadalkan ka sheegay halkaasoo uu kula kulmay dhigiisa dalkaasi wang yi master mucalim ayaa sheegay in wafdiga suuriya uu diyaar noqonayo mar alle marka la helo liiska dadka mucaaradka ee wadahadallada ka qaybgelaya mucalim ayaanan faahfaahinin waxa uga jeedo faragelinta shisheeye hase yeeshee sheegay in xukuumadda dimashik ay rajaynayso in wadahadalku kaalin ka geysto samaynta xukuumad midnimo qaran oo ay suuriya yeelato dalka jamhuuriyadda bartamaha afrika ayaa diyaargarow ballaadhan ugu jira sidii loo qaban lahaa doorashooyinka loogu tala galay inay ka dhacaan waddankaas toddobiyo labaatanka bishan disembar oo ku beegan axadda soo socota waxaana lagu soo dooran doonaa doorashooyinkaasi qofka noqonaya madaxweynaha waddanka iyo xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi doorashooyinkaas ayaa waxa hadda ka hor dib u dhigay dagaaladii u dhexeeyey kooxo halkaasi iskaga soo horjeeday oo iyagu ku dagaalamaya waddankaasi labadii sannadood ee lasoo dhaafay waxaana dagaaladaasi ku dhintay kumanaan qof sida oo kalena waxaa ku barakacay ku dhowaad hal malyuun oo qof hase ahaatee waxaa weli laga shaki qabaa in ay jiraan dad aan helin kaararka codaynta oo xaq u lahaa in la siiyo kaararkaasi see u doortaan cidda ay iyagu rabaan doorashadaas ayaa ka dhacaysa waddankaas iyada oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay shacabka jamhuuriyadda bartamaha afrika boqolkiiba saddex iyo sagaashan ay u codeeyeen in dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si loogu soo koobo wakhtiga madaxweynahu uu talada haynayo in ay noqoto muddo toban sannadood oo keliya ah taasoo u dhiganta laba mar oo min shan sannadood ah in uu qof keliya haddii lasoo doorto uu jegada madaxtinimada ee bartamaha jamhuuriyadda afrika uu gacanta ku hayo maamulka gobolka nangarhaar ee dalka afghanistan ayaa sheegay in idaacad lagu magacaabo sadaay khilaafaad amaba codkii khilaafadda taasoo faafisa wararka ururka isis ay hadda joojisay baahintii ay ka waday gobolkaasi idaacadda oo ku dayata kuwa ururka isis uu ku leeyahay dalalka suuriya iyo ciraaq ayaa waxay hawada gashaa ugu yaraan hal saac maalintii si ay u soo jiidato ragga da-da yar ee reer afghanistan kuwaasoo shaqala-aan bani ay ku hayso dalkaasi tirada shaqala-aanta ayaa la sheegaa inay afar iyo labaatan boqolkiiba gaadhayso ata khokyani oo ah afhayeenka gobolka nangarhaar ayaa v o eda u sheegay in maamulka gobolku ku guulaystay inuu joojiyo wararkii idaacadda waxa uu intaasi ku daray in maamulku hadda ka shaqaynayo sidii uu ku heli lahaa halka idaacaddu ka soo hadlayso qaar saraakiisha gobolka ka mid a ayaa sheegay in laga yaabo in xoog shisheeye ay dowladda afghanistan gacan ka siiyeen sidii idaacaddaasi kooxda isis hawada looga saari lahaa
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ah ee v o a jaaliyadda oromada ee ku nool magaalada minnesota ee dalkan maraykanka ayaa maalintii shalay ka hor dibadbaxay aqalka baarlamaanka ee gobolka minnesota dhinaca kalena xildhibaano ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa soo saaray bayaan ay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ugu sheegayaan inuu wax ka qabto xadgudubyada xagga aadamaha ee ka jira dalka etoobiya waa sida hadalka loo dhigay haddaba maxamed cabdi xasan sandheere ayaa dibadbaxyadii shalay ka waraystay saamiye cusmaan oo xubin ka ah ururka magaciisa layidhaah oromo community of minnesota ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano o c m
mahadsanid maxamedow waxa maanta halkaana geeyey dhibaatada dadkayaga iyo dalkayaga maanta ku haysata geeska africa maadaaman dad oromo aan nahay oon dalkan ku dhalanay oon ku nool nahay dhibta dowladda etoobiya ay dadkayga u geysatay iyo dhimashada ardaydayada iyaa maanta inaan banaan bax aan ku qasbay waan gartay markaa maxaad ka maqasheen waddankii oo keenay in idinkoo minnesooto jooga aada dibadbaxdaan maxamedow isku dad baan nahay annaga halkan joogna maahine kuwiina dhashiyo kuwaa la dhalanayba dalkay ku nool yihiin soo dhibta iyaga haysata waa dhibta inaga jirhka iyaga haysata ardaydayada ee qalinka ku dagaalamaysa ee qalin wax ku baranayeen dalka dadka yaga ma dhamaynaysin dhulka yaga ma gadan kartiin dhulka annagaa ku dhalanay waanan ku noolnahay meelaan uga guurna ma lihin intaad annaga dibad noo saarteen warshadaha dibadda dhulka yaga kama gadaysiin markay dhaheen ardaydu ay bannaan baxeen bay dowladda etoobiya ay ku furtay ardayda waan gartay arrinta dhibaatada ka taagan etoobiya ee dibadbaxyada ay ardaydu sameynayaan iyo ka hortagga dowladdu ay samaynayso dowladda maraykanka ka hadashay si guud waxaase jira in xildhibaano oo gobolka minnesooto laga soo doorto xaafadaad idinku degan tihiin laga soo doorto inay warqad ay qoreen iyaguna arrinta ay kaga hadlayaan oo maamulka maraykanka ay ugu sheegayaan in maaragtay la eego xadgudubta xuquuqda aadamaha ee sida iyagu sheegeen ka socda dalka etoobiya maxaad kala socotiin warqadahaas ay qoreen dadka idinkeedu matala gobolka minnesota xildhibaanada ka ah horta gobolka minnesota aad baan ugu badannahay dadka iyaga soo qaxay badiya inta u badan minnesota ay degan yihiin gobolkan soo sanataradana maadaamaan sharciga dalka aan haysano oon annagu dadka cashuurta bixiye aan nahay sanataradani maadaamaan aanu doorannay waa inay codkayaga ayna maqlaan dadkayaga dhibaataysanay dhibtu hayso ee dowladda maraykanku ma aragtay lacagta ay dowladda u siiso waa inay fikrad ay geliyaan ay dhahaan lacagtani lacag dad dilaysa waaye lacagtani lacag askari iyo military ay dadka ay ku dilayaan ay ku gadanayaan waaye soo sanataradayadu waa inay arrintan ay fiiriyaan ee ardaydayada gacanta qalin ku sidata ee dowladdu xabadaha ay ku rushaynayaan waa inay noo fiiriyaan waayo bini aadanku haddaad dad aad tahaad dhalatay ilaahay baa ku abuuray waa inaad xor aad ku noolaatid dalkaad ku dhalatay soo xabadahan ay gadanayaan lacagtay maraykanku ay siinayaan maadaama ay ku gadanayaan sanataradayada waxaan dhahayna waxaan waa inaad suurad aad gelisiin aad ka fikirtiin lacagtiinu halkay tegayso iyo waxaan ay samaynayso waa inaad dabageshiin ee xuquuqda bini aadankan aad noo firisiin baan dhahnay waan gartay ma jiraan bulshooyin kale oo ka tirsan bulshada oromada oo ku nool meelo kaleoo maraykanka amaba meelo kaleoo caalamka ah oo tallaabadan aad qaadeen oo kale iyaguna qaaday maxamedow dalka maraykanka minnesota ka mida atlanta georgia washington d c new york chicago california denver colorado meel ana meel ayn laga banaan bixin ma jirto australia haddaa qaadid yurub meelahay oromada ay ku nooshay norway oo kale sweden switzerland iyo dalalka jermanka banaanbax badan ay sameeyeen ilaa hadda socdaa jira soo waxyaalahan oo dhan waa arrin ishaysata waa arrin israacsan
taasi waxay ahayd saamiye cusmaan oo xubinkaha ururka oromo community of minnesota ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka ee magaalada minneaboles goordhoweyd iigu warramaysay
bayaan ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta oo ku kulmay magaalada qaahiro ee dalkaasi masar ayaa lagu sheegay in dowladda turkigu ay ciidankeeda kala baxdo dalka ciraaq faafaynta warkaas waxaa inoo haya wariyaheenna qaahira xuseen cismaan saxnuuni ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey ciidamada dowladda turkiga ee gudaha u galay dalkaasi ciraaqa waxa ayna ku sifeeyeen mid xadgudub ku ah madax bannaanida dowladda ciraaqa warmurtiyeed ka soo baxay kulan ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ururka jaamacadda carabta magaaladan qaahira ayaa lagu sheegay ciidamada turkiga ee gudaha u galay dalka ciraaq inay tahay mid khatar ku ah amniga dowladaha carabta waa in ciidamada dowladda turkiga sida ugu dhaqsyaha badan ay uga baxaan dhulka ciraaqa shuruud la-aan ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ay ku yeesheen xarunta jaamacadda carabta sidoo kale warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in jaamacadda carabta ay ku garab istaagayso dowladda ciraaqa tallaabooyinka ay ku doonayso sidii ciidamada turkiga looga saari lahaa dalka ciraaqa iyadoo la marayo qaanuunka caalamka u degsan wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa ugu baaqay xogayaha guud ee jaamacadda carabta al sayid nabiil al carabi inuu gaarsiiyo qaraarka ay gaareen golaha ammaanka ee qaramada midoobay waana in xubnaha carabta ay ku leeyihiin golahaasi ay la socdaan in ciidamada turkiga ay ka baxeen dhulka ciraaq iyo in kale ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay kulanka deg deg ahi ee wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ay ku yeesheen magaaladan qaahira axmed maxamed bukhaari oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan wax ka weydiiyey warmurtiyeedka ka soo baxay golaha wasiirada ee ururka jaamacadda carabta run ahaantii warmurtiyeedkan ay soo saareen wasiiradaha jaamacaddatul carabiya waxay ahaayeen kulan deg deg ay iskugu yimaadeen ayna dalbatay dowladda ciraaq kaasoo lagu taageerayo in si deg deg oga baxdo ciidamada turkiga ee soo gala bishan bilowgeedii ee waqooyiga dalka ciraaq go-aano ad adaga kasoo baxay oo cambaareyn ay kow ka tahay iyo inay ciidamada turkiya si deg deg oga baxaan dhulkay soo galeen iyo inay mar labaad ay kusoo laabaan ama ay soo celin bacdadan oo kale ee kana fiirsata dowladda turkiga ilaalisana jiritaanka iyo qaranimada dalka ciraaq qaraarkan wuxuu kusoo beegmayaa isbuuc kadib isbuucii hadda soo dhaafna bilowgiisii sabtidii dowladda turkiga waxay ku dhawaaqday inay ciidamadeeda kala baxayso waxayna sheegtay inay ciidamadeeda yihiin ciidamo tababar u tegay oo gaaraya ilaa saddex boqol oo askari wuxuu soo kordhin karaa in xaaladii kacsaneed iyo dowladda ciraaq waxay hantaanba ku andacooneysay in xadkeedii dhulkeeda lagu soo xadgudbiyo inay arrintii hoos usii dhigto qaraarkan wuxuu muujinaya taageerada loo hayo dowladda ciraaq in la garab istaago dhinaca kale bayaanka ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa lagu soo hadal qaaday xaaladda dalkaasi libiya waxaana loogu baaqay qaybaha dalka libiya inay ixtiraamaan heshiiska dhinaca siyaasadda ee lagu saxiixay dalkaasi morocco kaasoo dhigaya in xukuumad midnimo qaran loo dhiso dalkaasi wasiirada carabta ayaa sidoo kale soo dhoweeyey dadaalada beesha caalamka iyo dowladaha mandiqada ee isku howlay sidii loo soo afjari lahaa qalalaasaha siyaasadeed iyo midda amniga ee ka jira dalkaasi libiya si kastaba haatee shirka ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha ku jira jaamacadda carabta ayaa yimid kadib markii dowladda ciraaqa ay dalbatay in kulan heer wasiiraah ay isugu yimaadaan dowladaha carabta si looga hadlo ciidamada turkiga ee gudaha u galay dhulka ciraaqa bishan sii dhammaanaysa horaanteeda ayay ahayd markii ciidamada dowladda turkiga gudaha ay u galeen dalka ciraaqa xili ay baacsanayeen dagaalyahanada kurdiska waxayna xukuumadda turkiga dhowaan ay sheegtay in ciidamadeyda ay kala baxayso dhulka ciraaqa xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinka ka imanaysa magaalada washington warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka carruurta unisef ayaa sheegtay in carruur tiradooda lagu qiyaasay saddex boqoloo kun oo qaxootiya oo jooga dalka jarmalka aysan helin sugnaanta amnigooda iyo daryeelkii ay u baahnaayeen unisef ayaa sheegtay inay waddo mashruuc ay dowladdaasi ku garabgelayso sida ay wax uga qaban kari lahayd xaaladaha horyaala ee qaxootiga warbixintan waxaa magaalada geneva inooga soo diray wariyaha v o eda liisa shlein waxaa inoo soo koobayaa cumar xasan ku dhowaad hal malyuun oo qof oo isugu jira qaxooti iyo tahriibayaal ayaa sannadkan galay dalka jarmalka waxaanay u badnaayeen dad ka yimid dalka suuriya iyo waddankaasi afghanistan oo iyagu ka soo cararay dagaalada iyo dilka kala duwan ee ka jira waddamadaas si ay iyagu u helaan nabad iyo amni sugan iyaga oo soo maray masaafo dheer oo aad u dhib badan hase ahaatee inkastoo ay gaadheen halkii ay rabeen haddana hay-adda yunisef ayaa waxay sheegaysaa in saddexda boqol ee kun ee carruurta ahi ay haatan dib iyagu u galeen safar cusub oo ay ku tilmaamtay hay-addu inuu yahay in ay u dayacan yihiin xadgudubyo badan oo aan weli la kala caddaynin haddaba wakiilka hay-adda yunisef sarah crowe oo ka soo laabatay booqasho ay ku soo martay dhowaan bakhaaro waaweyn oo ku yaala magaalada barliin ee dalkaasi jarmalka gaar ahaana garoon diyaaradeed oo la dhisay dagaalkii labaad ee dunida ka hor oo ay ku jiraan laba kun oo qof oo qaxooti iyo tahriibayaal isugu jira ayaa waxay ku tilmaamtay in ay goobahaasi yihiin kuwa ka hooseeya heerka goobaha qofka nool ee aadamiga ah loogu talagalay ee uu ku noolaan karo waxaana mas-uulku caddaysay in carruurtaasi ay ku nool yihiin teendhooyin yaryar iyo agab aan dhammaystirnayn oo aad u liita iyadoo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tidhi sida tan waxaan aragnay tilmaamo welwel iyo walaac leh oo ku saabsan haweenka iyo carruurta inay u dayacan yihiin xadgudubyo kala duwan faraxumayn iyo weliba addoonsi inay kala kulmi karayaan xarumaha lagu qaabilo xaaladaha degdega ah ee ay hadda ku sugan yihiin sida oo kalena meelaha kale ee ay isku dayayaan in la dejiyo oo ka mid ah dalka jarmalka crowe waxa ay sheegtay in wax badan aan laga ogeyn xaaladda iyo baahida ay ku jiraan carruurta qaxootiga iyo tahriibayaasha waxaana ka mid ah toddoba iyo konton kun oo carruur ah welina aan qaan gaadhin oo aan lahayn wehel waxaanay caddaysay in xaaladda ay adkaysay iyada oo aan lahaynin daraasad ama tirakoob muhiim ah oo lagu ogaan karo sida fiican ee lagu daryeeli karo carruurtaas balse waxay xaqiijisay mas-uulku in hay-adda yunisef ay buuxin doonto qaybta bannaan iyadoo arrintaasi ka hadlaysana waxa hadalladeedii ka mid ahaa carruurta aan cidna la soconin ee aan wehelka lahayn waa lagu filan yahay waxaana lagu darayaa nidaamka gargaarka dhallinyarada balse waxay dhibtu ka taagan tahay carruurta ay dadkoodu la socdaan oo meel dhexaad ku badgo'ay waayo waxbarasho ma helin ma helin agab waxbarasho iyo meel ay ku ciyaaraan waxaa lagu daayey uun wixii ay wateen iyada oo ay waalidadooduna ku jiraan sidii meel loo dejin lahaa wakiilka hay-adda yunisef ee qaramada midoobay sara crowe waxay intaasi raacisay in ugu horraynta yunisef dowladda jarmalka ay ka caawin doonto dhinaca xoojinta daryeelka iyo dhowrista carruurta ku kala sugan in ka badan laba boqol oo goobood oo ah xarumaha la dejiyey ee dadka qaxootigaah iyo weliba tahriibayaashu ay haatan ku jiraan kadibna ay la kaashan doonaan hay-adaha dawliga ah iyo kuwa shakhsiyaadka ah si loo hubiyo carruurta sida gaarka ah ugu nugul halista kala duwan ee soo food saari karta inta ay ku sugan yihiin goobaha ay haatan ku jiraan aad iyo aad buu mahadsan yahay cumar xasan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o da liisa shlein ee nooga soo dirtay magaalada geneeva
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegaystayaal waa cumar xasan iyo sandheer oo mar kale idinle subax wanaagsan haatanna waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaana inoo haya xuseen barre ee gudda wacan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay xuska dhalashada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaana socda weli munaasabado dacalada dunida lagu qabanayo oo arrintaasi loogu talagalay culimmada ayaa tilmaamaya in muhiim ay tahay in munaasabadaasi la weyneeyo sida uu sheegayo sheekh maxamed cabdi caafi oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sanogaala dab ay caabudi jirta damiyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'ida daahiriyey nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waa uu soomay waana uu weyneeyey markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood midda koowaad markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ah ayaa la akriya oo nabigu lagu soo dejiyay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi midda labaad nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi midda saddexaad nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa siirada nabigana la baraa dadkana waxxun laga reebaa waxaa fiicana la faraa midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan marka qaabka aan udhigaynaa waa sidaas mar walba dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabiga u tacdiimiyaan laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada islaamka waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid a culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka kenya awalan horta walaal dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sal alla alay wasalam way jecel yihiin wayna weyneeyaan waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha saxaabadii rasuulka sal alla alay wasalam isaguna kama dardaarminoo mawlid ha lay dhigo muuna dhihin saxaabaduna mayna samaynin taabiciintana mayna samaynin kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay xafladda iyada ah yani shareecada ma waafaqsana laakiin rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha siday dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneyneyn xaasha lila nabigu waa nagu wen yahay waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan naftiyo maalbana in loo huro ayaa loo baahan yahay laakiin xafladaasi shareecada ma waafaqsana in la dhigo diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara yani ama wax kala iibsiga ama nolosha midna waa cibaadaadka wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah alaslu fi lmucaamalaat alxil wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeye mooyaane oo markaa qofkii yidhahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan daliil keen baa laleeyahay aad ku xaaraantinimaysay laakiin cibaadaadku asalku ma banaana cibaadadu way xidhan tahay waa tawqiifiya lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil qofkii cibaado la yimaada waxaa laleeyahay cibaadadan maxaa daliil u haysaa saasay horta u kala duwan yihiin masalada dadka in sunnada nabiga la baro taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay laakiin waktiga goonida ah maalmaha goonida ah loo cayumayo wey waxaan hadda ka hadlayno tawqiidka iyo iyo timingka yaan asal lahayn laakiin weliba hadda nabiga sal alay wasalam iyo taariikhdiisa iyo sunadiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan ayaan ayaan habooneyn waa in la wadaa mar walba bil walba la qabtaa oo jimco walba laga hadlaa oo maalin walba laga hadlaa oo aan wakti goolin leanna marka dambe dadku waxay u fahmayaan in nabiga sal alay slam siiradiisa iyo taariikhdiisa xilligan oo keliya ay ku kooban tahay bay dadku u fahmayaan mustaqbalka dambe laakiin sheekh maxamed cabdi caaf ayaa difaacaya in munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nebiga caleyhi salaatu wasalaam arrintaas annagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu tawxiida wax ka sheegno qorshana uma jirto laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay deliishadaan waxaa number one u ah laba arrimood mid waxay tahay waxay yidhaahdaan nabigu ma samayn si abubakarna ma samayn midaas waxaan ka leenahay dadkaasi waxaa fiican waxaa la deliishada in dib ugu laabtaan waxaa nabigu ma samayn su-aal la deliishada maahan laakiin waxaa la deliishadaa nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waxaa ka dambeeyey oo hadda aan samayno boq oo diinta noo ah waa boqolaal waa kumanaan waxaa kamid a qur-aankaani ma qorneen xilliga nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyhi waxaa kamid a xadiis qoran ma jirin waxaan sarfi iyo naxwo iyo usul fiqi xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma samayn noqon mayso waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo deliishadaa mar walba man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad xadiiskaas waxa weeye waa sax waa xadiis jira waa xadiis sugan laakiin maa laysa minhu weye waxaa nabigu diido salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi annaguna waxaan aaminsannahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidca yihiin ee maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo haddii marka warku aan iskusoo duudubo kusoo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyey oo khilaafsan qur-aankay suada nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hala bilaab male xilli nabiga hala bilaabane haddii aysan qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga iskhilaafsanayn haddii ciddii diida ayaa laga rabaa waxay ku diidan inay keenaan marka waxaan leenahay walaalaha diidan naguma cusba waana ognahay haddii naloo keeno mas'alo saxa maba la keenahaye hadda inaan qaadana diyaar u nahay waana waxaan doonayno inaan aan aan markasta diidin ku salayno haddii kaleetana waxaan leenahay islaamka yaa la kala dilin dadka khayrka u samaynahana yaa la hor istaagin waa intaasan kusoo qaadinaya
dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waahaga dhegeystayaal intaana haddii aana koogi doono barnaamijka amuraha islaamka ayuu nala socodsiinaya xuseen barre dhinacayga waxaa fadhiya maxamed xasan sandheere haye sandheere mahadsanid cumar waa mid ka mid ah suugaan heesaha soomaalida waa hees u qaado fanaanka shariif cabdalla dhegeystayaal waxaan idin leenahay naga guddooma
wandalaydahaydaahabo wardaanahaygi dayaco oduhur walbana daharta aadunbaaban dulmehera dufankaanahaygu diilin daayaraluli soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaargaro adanku doonaya oy dahday ii diyaargaro adanku doonaya ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan u diro waayihii dayriye haygu dirin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaargaaro adanku doonaya oy dahday ii diyaargaaro adanku doonaya diiloygu duubano wara aadunbaygu dayayo oo haddaadaniga dawayn wara anna waa ka diibano haygu dielin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaargaaro
waa hagaag mar kale iyo subax wanaagsan dhegaystayaal intaa ayuu wakhtigu inagu sameeyey anigoo cumar xasana iyo maxamed cabdi xasan sandheere waxaan dhegeyna kaga tagaynaa shariif cabdalla iyo heestaa macaani ee degane saas iyo maalin wanaagsan
wara aadun banka doortayo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.